SBS Radio.
canab waxaad ka mid ahayd musharaxiintii maanta la tartamay madaxweynaha hadda xilka loo doortay axmed maxamed islaam waxaadna heshay toddoba-iyo toban cod maxaa marka hore kugu dheliyey in doorashada jubbaland aad u tartanto adigoo ogaa in herdan siyaasadeed uu halkaasi ku jira walaal waa mahadsan tahay walaal horta sideedaba qofka markuu tartan siyaasadeed gelayo waad guulaysanaysaa kuma kuma kuma fikiro waxa adduunka iskuday wax la dhahaa jira iskuday wanaagsan baa jiray dimuqraadiyo fara badan baa ka jirta jubbaland waana isku dayey nasiibkayaana intaa ku helay haddana mataqaanaa dawladda iyo mataqaanaa madaxweynaha cusub ee la doortay waa soo dhaweyneynaa shacabka jubbaland ayagaa muujiyey rabitaankooday muujiyeen marka sidaa darteed aniguna rabitaankoodan ku qanacsanahay maanta waxaan is yidhi nasiibkaaga ayaad qaadaysaa markaan tashi badan sameeyey markaan arkay rabitaanka shacabka saaxiibaday siyaasadda furfuran ee ka jirta jubbaland ayaa waxaan go-aansaday inaan u tartamo xilkaas haddana waa nasiibkayga ayaa ireen soddon kun oo dollar ayaa layska qaadayey sida aan ku aragnay shuruudaha guddiga doorashooyinka ee jubbaland adigu marka shuruudahaasi waxaa la yidhi dumarka shan iyo toban kun ayaa laga qaadayaa qaabka shuruudahaasi loo buuxiyey intiina hadda isku soo hartay qaab nooce ayaa loo sameeyey dad badan ayaa saluugaya qaabka shuruudahaasi loo buuxiyey shuruudaha waxaan horta anagu keensanay maahan guddiga doorashooyinka xuduudaha jubbaland baa iska lahaa iyagaana noo keenay musharax kastana waa hordhigeen musharaxii kasoo qayb galay ee buuxiyey shuruudaha daamiinka wuxuu xaq u leeyahay inuu u tartamo kii aan buuxinina wuu soconayaa lacagta viga iyo waxaa la isweydiinayana adduunka o dhan bay ka jirtaa soomaaliya o dhan bay ka jirtaa qofkii raba inuu dal hogaamiyo kolley dabcan shuruud kasta oo lasoo hordhigo inuu kasoo baxo waa wax waajib oo saaran sidaa darteed intayadii meesha joogtay hadda shalayto daraad jeedinaysa khudbadda maantana aan afar saddex ka mid aan kusoo qayb galay musharaxi kalena uu maanta mataqaana iscasilay oo uu ka haray doorashada inta yadaa waxaan ahayn dadkii shuruudaha soo bixiyey uguna talagalay inay dalkan hogaamiyaan waahay canab dhanka kale isla maanta magaalada kismaayo waxaa isna madaxweyne loogu doortay cabdirashiid xidig oo dhanka baarlamaanka isbedel doonka oo dhowaan idin barbar socday arrintaas sidee u aragtaa runtii dastuurkan waddanka lagu yaalla waa hal dastuur laba dastuur ma jiraan gobolkana halkan wuxuu ku shaqeeyaa dastuurka doorashadii ka dhacday ee maanta ka dhacday hoolka aan anigu kamid ahaa musharaxiinta taasaa dastuura waxa kale oo dhan waa ashuunku-aadin dee qol intaan isku soo xiro waa dhii karaa ii sacbeeya oo ii codeeya sidaa darteed arrimahaas arrimo jira ma aha waad ma ogtihiin dastuurka waddanka in loo hogaansamo waa qasab sidaa darteed annagu waxaanu nasoo waxaanu hawlaheena ku jira guddi madax banaan oo dawladii hore ee axmed maxamed islaam uu hogaaminayay baarlamaankiisa soo doortay xidig iyo dadkan aad sheegaysana raallibay ku ahaayeen nairobi bay ku wada joogeen shuruud wax walbana diyaar bay ahayd markay halka yimaadeen bay isbedeleen horta aad baan oga xumahay dowladda federaalka ee arrimaha loo mataqaana loo idmaday haddii ay federaalkii soddonka sano lasoo kakabaya ay burburinayso hadda aad baan oga xumahay walaalahay reer galmudug waxaa ku dhacay in lakala lakala daadiyey waxay haysteenna laga kala daadiyey kolley dowladda axmed siduu maanta sheegaya iyo siduu ayaanta dhawata sheegaya waxaa ka go-an ummadda soomaaliyeed inuu isku keeno waana loo hiilin reer galmudug insha allah taa lagaga tegi mahayo in dowladaha federaalka la kabo oo la hagaajiyo oo la ilaaliyo qalbiyadooda ayay amin gobolada ayay dowladda federaalka micnaha shaqadeeda tahay laakiin inay meel wax kala dhigdhigto ay kala daadiso qabiilooyin intaasoo sano laysku keenayay kala daadiso waa arrin aada looga xumaado waxaana rajeynayaa axmed inuu arrimaha wax ka qaban doono annaguna waan kala shaqayn doonaa axmed wuxuu doonaya in ummadda soomaaliya isku keeno waana statekii hadda ugu horreeyey oo iyada oon cid soo faragelisa aysan jirin doorasho xor iyo xalaalo ka dhacdo marka waxaan rajaynaynaa inaan u gurmano reer galmudug iyo walaalaheenna kale su-aasha ugu dambaysa canab waan ku gebagabeynaynaa maanta haddii adiga madaxweyne lagu dooran lahaa beesha caalamka iyo dowladda dhexeba way saluugsaneed doorashadan marka ka soo qaad axmed baa guulaystay caqabad intee la-eg buu kala kulmi karaa dowladda dhexe iyo beesha caalamka sidee loo maarayn karaa arrintaas horta walaal dowladda beesha caalamku ma saluugsanayn laakiin waxbay waxbay dhaheen wax kaba bedela wixiina waa laga bedelo inta karaankeenna beesha caalamku way aqoonsan tahay jubbaland doorashada ka jirta ayaa la faragelina waa tii shalay qoramada midoobey laga lahaa oo waad wada og tihiin dowladda federaalka waxay ku saluugsan tahay waxaa loo baahan yahay maanta madaxweynea la doortay waana la dhaariyey wixii maanta ka dambeeya miiska wadahadalka waa u furan yahay waa la wada hadli doonaa waxay saluugsan yihiinna waa la fixi doonaa insha allah
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.